jabaqda rasaasta iyo hugunka madaafiicda ayaa laga maqlayaa dhowr deegaan oo dhaca waqooyiga iyo galbeedka dalka itoobiya halkaasoo ay ku loolamayaan dhinacyada xabashida ay colaadu ka dhex aloolsan tahay wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in jabhadaha dagaalka ee waqooyiga iyo galbeedka ay si isku mid ah uga holcayaan dagaalo xoogan afhayeen u hadlay ciidanka dowladda itoobiya ayaa sheegaya inay si adag isaga caabiyeen weeraro isdabajoog ah oo ay maleeshiyaadka t b l f maalintii shalay kusoo qaadeen deegaana kaabiga ku haya xuduudda ay wadaagaan ismaamulada cafarta iyo tigray ilawareedyo madax bannaan ayaa sheegaya in ciidamada federaaliga xabashida ay madaafiic ku garaaceen saldhigii ay t b l f ku lahaayeen duleedka magaalada yaalow ee gobolka cafarta kadib waxaa bilowday dagaallo foolkafool ah mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka cafarta ayaa laga soo xigtay in khasaare dhimasho iyo dhaawac leh uu ka dhashay madaafiicay t b l f ku garaaceen degmada yaalow dagaalada ugu culus waxay khamiistii ilaa iyo shalay ka socdaan ismaamulka amxaarada goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka jabadda t b ay horumaro ballaaran ka sameeyeen jiida dagaalka gobo ayna soo dardareen dhowr difaac oo lixdii bilood ee xabad joojinta u xirnaa ciidamada abiy axmed tigreega ayaa wax ka yar shan iyo toban kilomitir u jirsaday maalintii shalay magaalada istaraatiijiga ee gobo oo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin ciidamada federaaliga xabashida iyo maleeshiyaadka ismaamulka amxaarada ee loo yaqaano fano in dagaalka uu soo gaaro ama uu kusoo dhowaado degmada goobo ayaa niyadjab ku noqon doonta ciidamada dowladda xabashida itoobiya oo magaaladan bilowgii sanadkan ka qabsaday fallaagada t b l f balse warar kale oo soo baxaya ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka t b l f ay gebi ahaanba la wareegeen magaalada istaraatiijiga ah ee goobo buuraleyda zoobil ee muhiimka ah ayaa iyana waxay ka baxeen gacanta ciidamada abiy axmed ciidanka federaalka ayaana aad loogu xasuuqay halkaas waxaana la soo bandhigay muuqaal argagax leh oo muujinaya sida amxaarada loo gumaaday hardanka dagaal ayaa ah mid sii xoogaysanaya taliya ku-xigeenka ciidamada howlgallada itoobiya ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay gacanta ku dhigeen gaadiid xamuul ah oo shidaal u tahriibinayay tigreega ka dagaalamaya furimaha lagu hardamayo goob boqolaal kilomitir ka fog loolanka hubaysan ee u dhexeeya tigreega iyo abiy axmed waxaa laga soo sheegayaa in lagu naafeeyey ciidamada milatariga xabashida jabhadda oromada ee loo yaqaan o l a ayaa sheegtay in guullo waaweyn ay kasoo hoysay dagaallo isbuucii lasoo dhaafay ay la gashay ciidamada itoobiya iska horimaadyada oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka oromiya ayaa gaadiid dagaal iyo saanado milatari looga qabsaday ciidamada dowladda sida laga dheehan karo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka geesta kale xukuumadda maamulka amxaarada ayaa dhammaan muwaadiniinteeda gelisay xaalad heegan ah waxayna ugu baaqday inay iska difaacaan fallaagada hubaysan ee tigreega arrintan ayaa timid kadib markii ay maleeshiyaadka t b l f dagaal kula wareegeen ilaa siddeed magaalo oo ay ka mid tahay caasimada gobolka wallo dagaalka ayaa kusii xoogaysanaya degmooyin iyo deegaano dhaca gobollada la isku hayo waxaana mar weliba ay labada dhinac kala sheeganayaan guulo waaweyn